kalow hadda mar aduu abaar maqdimadii ayaanu waan hadlay in qoladan shabaabku ay weerareen kadibna markaanu waraysi la yeeranay dagaalkii ciidamada amniga waxay noo sheegeen inay maxaa arrinkaas ka ka caabiyaan wax hadda khasaaro ka dhacaan hadda uusan jirin timna hadda uu dugan yahay marka xagee wey guddo meelaha ay wax ka dhaceen oo degmada degmada marka waay hadda caawinta hebnin waa iyaduna hadda wax sida weyn maahayn wax yar oo iska arbush hay-ad hay-ad wax hadda khasaar ah oo ama ciidan soo gaaray ama cid shacabka soo gaarsanay maamay jirto marka gudaha mise dibadda magaalada waa aasaha magaalada wey ciidamada quruda ama waxaa wey aasaha weeyaan
marka waxaa ku wada sugan ciidamo soomaaliya iyo kuwa ajnabi ah marka ma kuwii dawladda fariisamahoodii wey mise waa kuwa mise ciidamada amniga duleedka magaalada marka degan degmada marka degan ayay nimankaan soo weerareen arrinkaasna wax hadda sidaa weyn ma usa ahayn kadibna ciidamadu shaqadii ay lahaayeen ka qabsadeen haddana jawiga waa degan yahay wax hadda khasaaraha oo waxa weye ama adowga gaaray ama mxuah ciidamada hadda amniga gaaran midna noola isusoo tira saraakiisha amnigu haddana jawigu waa iska degan yahay kadib markii aanu xaalada sidaas u weydiinana wax oo maaragta kusaabsan arbush ayaa ayn mooyaan hadda ciidamo weerarho oo mxuu ah awood laho inay ataagan doonayro hadda meeshaa kana dhaceen ma jirtaa guddoomiye madaafiici magaalada ku dhaceen gudaheeda ma ma maya arrintaasi ma jirto arrintaas ma jirto wax madaafiicda magaalada gudaheeda way ka dhacay ma jiraan gaar ahaan dagaalku meesha ka dhacay iyo magaaladana waxaa udhexeeya muxuu ahaa dhul dhan ilaa muxuu aha afar kilomitr shan kilomitr banaan oo xeeba weeyaan maba ku yaalaan maba ahanba meel muxuu aha dagaal shacbiya ama magaalo midna maba ahanba meesha hadda wuxuu ka dheeraawo marka waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka hadda ugu nabadgelyada roon markii shabeellada hoose laga hadlo waaba ugu roonta marka maxay saameyn ku yeelan kartaa weerarkan al-shabaab caawi soo qaadeen
hadda al-shabaab marka horeba deegaankan iyo al-shabaab waxay isu ahaayeen caafi isu ahaayeen oo hadda wax labada hadda al-shabaab isugan deegaankan ma jiraan aada iyo aada ugumaadsan ciidamada amniga degmada marka ku sugan oo military deriska inay isugu dare siday nimankaas muxuu ah nabadiidka uga qabteen waa laga mahad celinayaa haddana ma filaayo intaa hadda caawa dhacda iyo inkiisa badanba inay midna wax ka bedeli karayso amniga ama muxuuha ciidamada sida iga diyaarsan yihin howlahaas shaqooyinkaas ay leeyihiin taa ma filaayo marka inay marna wax ka bedeleyso amaba ay wax ka bedeli doonto xataa waaya guddoomiye waa kuusoo gabagabeynayaa shabeelladaas waxaa moodaa in maalmihii lasoo dhaafo culeys saaran yahay mar qaraxya ka dhacaan mar afgooye la weeraro markoo caawa aan joogno maanta qof shacabaha lagu dilay magaalada gudaheeda afgooye maxaa weeye culeyska idin soo food saaray
wallahi nin wada culeyskaas waxaa la oran karaa waa musiibada guud oo dalkao dhan ka jirta un baan hadda isleeya haddii si guud loo dul maro haddii si gaara loo dul marana waxaan isleeyahay nimanka odayaashaha ayaa deegaanka shaqalada hoose si gaara culeys usoo saaray waana dareemi karnaa anaguna in arrinkaas uu jiro haddana waxaan isleeyahay hadda degaan ama dal ama dadnimo gaarka keena lama arkay unbay laftooda iyo muxuu ahaa laftii ummadda soomaaliyeed unbay inay heligaan soo go-aansadeen taana waxaan isleeyahay hadda kadibna way dhicaysaa in muxuu ahaa laga digtoonaa in laga digtoonaadana horey u jirto haddana waa laga digtoon yahay waa wax ka caadiya oo dalkao dhan ay al-shabaab ku hayaana wax hadda ku gaaraya ma ay jiraan isleeyahay taasna waa gobolkuna hadii waa gobol si gaara xarumo badan iyo degmooyin badan laga hayo oo ciidama ammaanku ay ka hayaan ayaguna ay doonayaan inay maaragta gobolka dib gacantooda uga soo celiyaan mana u suurtagelayso taas marka ayaa waxay keenaysaa inay maaragta waraawarcelisa celisa inay sameeyaan waxa sababi karaya waa taa ma garan karaayo marka taas hadda wax ka duwan hadda ay